barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin talaado ah oo saddex iyo toban ay tahay bisha febraayo sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socotiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahraa cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso oo ka qayb qaadanaya gurmadka socda ee loo fidinayo doon ku ciladoobay goob aan ka fogeyn dekedda magaalada boosaaso runtii marka la eego doorka ay dhallinyaradu ku lahaayeen badbaadinta hantida toddobada milyan ilaa siddeedda milyan lagu qiyaasay waxay ahayd rool muhiim ah oo dhallinyaradu waxay ka qayb qaadanaysay gurmadkaas xoogga ah oo ay xooggooda kaga qayb qaadanayeen sida inay dhagaxaanta ku gurayeen siligaanta meesha la dhigay shaqadaan lafdhabar u ah runtii dhallinyarada howlgelintooda iyo mataqaanaa shaqada looga baahan yahay
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro ka warramaysa xirfadaha ay ku shaqaystaan oo dhallinyarada kale ee dhexdooda ah ku kooban
kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka maqlayn barnaamijka waxaana ka mid ah
wixii tacadu anku galay waxaba igama karine dhibkanaigaha ma turine
sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida madaxda xisbiga talada hayo ee koonfur afrika ee a n c ayaa maanta isugu imaanaya shir muhiima shirkan ayaa la filayaa in lagaga dhawaaqi doono go-aanka xisbiga ee ku aadan madaxweyne jacob zuma iyada oo la saadaalinaya in xilka laga qaadi doono warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in xubnaha golaha dhexe ee xisbiga lagu wado in saacadaha soo socda ay ku dhawaaqi doonaan go-aanka xilka looga qaadayo madaxweyne zume warar kale ayaa waxa ay sheegayaan ilaa iyo shalay in si gaar ah uu kulamo madaxweynaha koonfur afrika iyo guddoomiyaha xisbiga a n c master ramafosa ay wada lahaayeen
gabar falastiiniin ah gabar falastiini ah aan idhaahday oo toddoba iyo toban jir ah ayaa maanta uu talaadaha maxkamadda militari la horgeynaya iyadoo loo haysto in gacan ay ula tagtay laba askari oo israa'iil ah cajal muuqaal ah oo laga duubay arrintaasi oo dhacday bishii desembar ayaa waxa uu muujinayaa axid tamimi oo askarta mid ka mid ah xaraatinaysa mid kalena wejiga ka feeraysa guriga qoyskeeda hortiisa oo ku yaala daanta galbeed askarta ayaa deegaankaasi la geeyey markaasi oo dibadbax uu socday falastiiniyiinta ay kaga soo horjeedaan deegaameynta cusub ee israa'iil ayaan dhegeystayaal mar kale idan leenahay magaalada boosaaso waxaa gabagaba maraya howlgal lagu soo badbaadinayo dooni u rarayd ganacsatada magaalada taasi oo dhowaantan cillad ay ku qabsatay goob aan ka fogeyn dekedda magaaladaasi waxaana howlgalkaasi oo ka socda boosaaso ka qaybgelaya dhallinyarada magaalada ah oo wakhtiga ay firaaqada haystaan qayb ka qaata dhismaha marin lagu gaarayo doontaasi iyadoo qaar ka mid a haweenkuna ay goobta cunto karin ka wadaan si duurkooda yana ay u qaataan waa sida uu warbixintan uu ku sheegayo waryaheena v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf halkan waxaa ka soconaya gurmadkii ugu dambeeyey ee lagu badbaadin lahaa hantida saarnay doonta xafiis oo maalmo ka hor ku soo caadhiday xeebta magaalada boosaaso si loo badbaadiyo hantida saaran doontan oo laga cabsi qaba inay degto waxaa meeshan ka soconaya dadaalkii lagu badbaadin lahaa alaabta saaran kadibna laga soo daabuli lahaa gawaarida iyo badeecadaha saaran si loo keeno beriga dadka ka qayb qaadanaya gurmadkaasi waxaa ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso kuwaasoo sameeyey gurista dhagaxaanta iyo weliba ciidda cabdulaahi cali cartan gudoomiyaha dhallinyarada isxilqaamayaasha puntland ayaan ka waraystay doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin badbaadinta doontan oo saaran ku dhowaad hanti lacageed oo dhan toddoba malyan runtii marka la eego doorka ay dhallinyaradu ku lahaayeen badbaadinta hantida toddobada milyan ilaa siddeedda milyan lagu qiyaasay waxay ahayd rool muhiim ah oo dhallinyaradu waxay ka qeyb qaadanaysay gurmadkaas xoogga ah oo ay xooggooda kaga qeyb qaadanayeen sida inay dhagaxaanta ku gurayeen siligaanta meesha la dhigay shaqadan lafdhabar u ah runtii dhallinyarada howlgelintooda iyo mataqaanaa shaqada looga baahan yahay runtii aan aada ugu ammaanayo marka dhallinyarada waxaa moodaa inuu doorka kaga aadanaa ahaa inay xoogga ay geliyaan xooggooda la baxaan runtii inay inay bixiyeen runtii ay kaga qeyb qaateen barnaamijkaas sidii ay loo badbaadin lahaa doontaa marka dhallinyaradu waxaa moodaa hataa jaamacadihii iskuulladii goobihii kaleto waxbarashada macadadii iyo ardaydii kaleto hataa shaqayn kuwii kaleto hataa dhallinyarada shaqaynaysa magaalada in hataa dhammaantood xilliyadii firaaqada iyo duhurkii maalin maalintii jimcihii dhaweyto habeenkii oo kaleto markii wax loo bahan yahay shaqooyin inay runtii hataa aad dareemi karaysid inay lafdhabar u haayeen sidoo kaleto hataa traafikada sidoo kale meeshan waxaa jooga dhallinyaro haween ah kuwaasoo kaga qayb qaadanaya iyaga karinta cuntada dhallinyarada iyo weliba injineerada ku howlan badbaadinta doontaan waxaan weydiiyey waxay halkan u yimaadeen haa walaalaani faadmo cabdulaahi cali baa la yidhaahdaa waxaan reerkayga iyo ilmahaygii o dhan aan u soo kacay badbaadinta doonta maadaama waxa meesha ku dhibaataysan ay shicibka annaga yihiin hantidii shicibka annagana ay yihiin ama ganacsatadii aan wax ka faa'iidi lahayn waxa doontooda xayiran waxaan u soo baxnay ama u soo gurmanay ama kulaylkan cadceedda aan qadada ugu karinayno waxaan u duubanna inaan dhagaxa dhinac ka qaadno dhinac inaan maxaa dhihi jiray qadada u samayno aan qadada u karinno inaan habeenkii cashada sawaayadda aan u samayno nabadgelyada xaggeeda aan keen waxaanu aan rabnaa haddaannu dumarka nahay ilaa burburkii maxamed siyaad bare iyo maanta inta ka dhexlaysa inaan dadka annaga iyo ummaddaannada iyo awlaaddaannadaba inaan dhinac taagaanno kii baahan kii dhibaataysan iyo kii burbur ku dhacayoo dhanba inaan u duubanno bismillaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidinaa mawlanaa maxamed waxaannu isugu nimi oo isugu soo gurmanay arrintaa meesha taal hawsha doontaas inaannu gacan ka geysanno inta awooddayada ama doorka aannu leenahay aannu ka qaadanno annagoo ah gabdhihii boosaasood oo aan kala maqnayn oo heegana oo dhaqaale iyo xoog midna aan hagranayn ayaannu heegan waxaannu u nahay inaannu doorka aannu ku leenahay oo nagaga beegan aannu hawshaa meesha taal ka qaadanno raggu doorkoodii bay qaateen annana kaayagaan rabnaa inaan ka qaadanno waxayla tahay indhihiinnaa idiin macallina indhihiinnaa idiin macallina hawsha meesha taal iyo siday gabdhuhu wax u wadaan iyo meesha ay kaga beegan yihiin shaqada inayan wax dhaliila lahayn horena uma lahaan jirinoo gabdhuhu waa heellanayaasha hawsha haddana waxa weeye dee gacantaanuba kula jiraa waxa weeye xaafadda doonta ku degtay kowda luulyaa la dhahaa annagaa deggan annagaa bilownay hawsha kabacdina gabdhihii boosaasoodoo dhan iyagoo heegana bay halkaa noogu yimaadeen hawshina waa arkaysaan say u socoto insha allah guul baan rajaynaynaa inaannu ku guulaysanno rag iyo dumarba oo aanaan ku khasaarin ahmiyaddayada iyo yoolka aannu leenahay inaanaan ku khasaarinna waa ku rajo weynahay oo doontaasu badbaaddo wixii saaran ummaddana abiya khasaarin annaguna aanaan taxab khasaar nagu dhicin waa ku rajo weyna halka ayaannu annagu hawsha ka wadnaa waana ka wadi doonnaa intaan yoolkayaga ka gaarayno oo xal aannu ka gaar fu-aad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah guddiga badbaadinta doontan ayaa ka warramay rajada laga qabo in doontan la badbaadiyo wuxuu sidoo kale u mahad celiyey guud ahaan shacabka magaalada boosaaso waxaan mar labaad ku celinayaa baahida weyn oo aan qabno oo dhagaxa dumbulka ah oo difaaca noo noqonaya iska rogooyinka yaryarka ah iyo dadka dumbulka haysta waxaan ka codsanaynaa min fadlakum wa ixsaanakum noo keena noo keena si hawshaan u ana hirgelinno waxaan kaloo rabnaa haddii alla idmo mashruucan haddii doonta alla inoo badbaadsho inaynaan mashruucan ka harin oo meeshaan aynu shaqo kale sii gelinno oo aynu noqonno meelaynu u ayno oo dadku ay manfacaadsadaan mar labaad waxaan ilaahay uga baryaa subxaana wa tacaala cid walboo ka qayb qaadatay oo shaqadaa gashay dhallinyaradii isxilqaantay oo hawsha waxgelisay dadkii hantida keenay dadkii aqoonta keenay gabdhaha halkaa fadhiya si kastaba ahaatee weli waxaa soconaya u gurmashada doontaasi iyo weliba badeecadaha saaran si loo badbaadin lahaa waxaana maalmaha soo socdaa lagu hanweyn yahay hadduu allaha awoodda lagu saamaxo in lagu guulaysto badbaadinta doontan waxaana ka dhiman in la gaaro oo laga soo daabulo alaabta saaran in ka yar shan mitir yuusuf maxamuud v o e boosaaso
kale duhur wanaagsan dhegeystayaal xaggeena xaggeenana dabcan aroor wanaagsan dugsiyada lagu barto xirfadaha gacanta ayaa qaarkood kuwo ku kooban ah dhulka soomaalida taasi oo keentay in sidoo kaleetana ay dhallinyaro tiro badan dad kale xirfadaha loo baahnaa ay ku dhanka dhallinyaradan ay ku badan yihiin hase yeeshee waxaa jira dhallinyaro kala duwan oo ku dadaalay inay helaan xirfado islamarkaasina ay ku shaqaystaan cabdiraxmaan aadan iyo daahir isaaq mooshin waa laba dhalinyaro ah oo guryaha geliya biyaha iyo agabka kale ee muhiimka u ah waryaheenna magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaana ka wareysta siday ku barteen iyo hanaanka ay uga shaqaystaan xirfadan
dhallinyaradan oo aan la kulmay xilli ay shaqadooda ku jireen ayaa waxay iga sheekeeyeen shaqadan iyo waxa ay qabtaan nooca ay tahay ilaa shaqada anoo halkan kaysii yare ilaa iyo lixiyo toban jira baan bilaabay waxaan ka bilaabay adigu meel hooseysa ilaa iyo diyaarinta sida loo diyaariyo tubooyinka iyo sida laiskugu xirxiro alxamdulilah haddeer meel wanaagsan baa marayaa maadaama in badan aan kasoo shaqeynay ay kamid tahay goobaha caafimaadka uu kamid yahay isbitaalka weyn ee gobolka sool ee laascanood ayaan kasoo shaqeynay in badan aniga iyo saaxiibka iyo macalinkayga alxamdulilah wallahi meel wacan bay wax noo marayaan fadhiya sida hadeerto oo kale la xiiseynayo guryaha biyaha sida guryaha master roomka loo geliyo biyaha oo kamid yahay fadhiyada dhaadheer ee sida loo saaro haddana familaayaha iyo sida loogu xirxiro aada iyo aad alxamdulilah waynu ku wacannahay hadeerto iyo biyogelinta iyo qaabka dee waa shaqo aada u adag wallaahi taasi beentama waa shaqo aada u adag wax walba waxay u baahan yihiin samir iyo dulqaad sidaa ay tahay qof walbana waxaa uu ku wacan yahay in macalin gacanta kugu hayo alxamdulilah wallahi boqolkiiba boqol waxaa maxadda iskale ilaah waa leh waxaan anigu hadeerta jiraa toddobiy labaatan jir baan ahay alxamdulilah toddobiy labaatan jir baan ahay bal ka hore waxyaabahaad qabataan iyo markaad dadka ku tiraadaan waxaan idiin gelinaynaa biyaha khasabadaha kala duwan tuubooyinkan guriga dhigaynaa gurigu uu cusub yahay iyo qaabkaad dadka ula macaamishaan bal ka war wallaahi alxamdulilah dadka zaaid aynu la macaamilnaa ilan wuxuu leeyahay wax walba waa heshiis sidaas ay tahay in heshiiska kan ugu hooseeya ayaynu u qabanaa waayo guryaha hadeer unbaa lagu soo kordhinaya biyaha wallaahi xirfadan aada iyo aada qofuu qof matahay adeerto koleyto kama shaqeyn karo waayo waxay u baahan tahay dadka xirfada badana ma fahansana gobolka laguma fahansana koley anaga macalinka iyagii baa noo bilaabay koley inkastoo dad kalena ay jiraan ay hay-adihii wax soo bareen hadeerta laakiin badan anagaa u badan
tusaalahaan dee oo kale in biyaha guryaha la geliyo oo aada xirfadan ku shaqaysataan ka waran inay dhallinyarada gobolku ay helaan meel ay ku bartaan ama lagu baro oo ay sidiina oo kala noqdaan inay noloshooda dhacsadaan taasi haddii la helayo ilaan dugsi oo waxaa loo baahan yahay oo lagu barto inkastoo ay deerto ay dugsiyada qaar ay lagu barto fundiyada iyo waxaa koley anu maanan arag weli meela tuubooyinkiiyo lagu baranayo laakiin haddii lagu soo kordhiyo alxamdulilah koleyto farsamada gacanta waa okay weye maasha allah magaceyga waa cabdiraxmaan aadan waxaanu ku bilaabay aniga shaqada anigoo siddeed iyo toban sano jira maasha allah alxamdulilah hadeertaan magaalada waxaa la sheegayaa in biyogelin loo sameynayo guriga markaynu biyogelinno waxaynu usii diyaarinaa si hadhowdii mustaqbalka biyaha laascaanood markay soo gaaraan sidii looga talaali lahaa hadeertaan guryaal badan waxaa arka markii la hagaajiyo oona loo looga talaalin laakiin annaga markaynu soo qabanno macalinkeenu noo diro waxaynu u diyaarinaa mustaqbalka dambe si loo loo soo siin lahaa sidii hore ee u ahayd biyogelintii sida weynu la qabsateen inaad bulshada kasbataan oo aada xirfadiina ka dhaadhicsaan inay aada u wanaagsan tahay wallaahi maasha allah dadka bulshada adirtaan waynu kasbanay waxaa jirta dad injineerin adirtaan guryaasha kala wada siay u baahan yihiin eanu u qabano eanu kaga soo tagno xitaa mawamaanu weydiino sida shaqada aan usoo qabanay qarashkiisa maanu weydiino usoo qabanaa laakiinse waxyaabaha ugu badan dhibka noogu yimaada waa dadkan wastaadiinta guryaasha tubooyinka ka jebiya iyo dee markii guriga dhammaado biyaha lagu shubo gurigii biyo laga weynayo rafaad badan baynu kala kulunaa wastaadiin waxyaabaha aad isticmaashaan iyo noocyada ay u kala baxbaxaan tuubooyinka bal iga waran tubooyinka waxyaaba badan bay u kala baxaan waayo mid waa way kala yararyihiin wayna kala weynyihiin mid waxaa la yihahdaa tu midna tree midna haafinji waayo waxaan u baran horta marka hore qoraal ahaan markaan u baranay baa waxaan haddana kusii baranay gacanta sheyga waayo waxaa kasii fiican markaad iskuulka aad kusoo baratid waxaa kaga fiican markaad adiga gacantaada aad ku baratid annagoo gacanteena aan ku baranay kow waxaynu ku baranay qoraal ahaan haddana waxaynu usii gudubnay maxay ada farsamada gacanta qaar baad jira dee aada u waaweyn oo idinkuna dee nimo yarar baatiin tusaalahaan kuwanan hadda arkay ee ku xidhan dabaqyada oo kale markaad xidhaysaan oo kale ka waran xoogaasoo culays iyo ma culeys way leedaha waay waa la iska caabiyaa culeys maadaama shaqooyinkaas kale imaadaan dad waxaan usoo usoo yeeranaa xoogsitaa oo si aynu ayagana yoonkooda aynu u siino ayaga ayna la qabtaan cabdiraxmaan aadan iyo daadir isaaq mooshin waxay labaduba ugu waramayeen magaalada laascaanood waryaheena cabdikariim olol halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa v o a washington markana dhinacii heesaha haddii bal daanduray aan ka boobo waa fanaanada kiin jaamac iyo jecel yahow
markastoo tuusqaadaba ama wax ku taagelahan jirinalamohad tahay jacaylo markastoo tuusqaadaba ama wax ku taagelahan jirin ku taagelahan jirin heshii tacadu aan ku galay waxaba igama tarine dhibkana igama turine dhibkana igama turine turxaa xallii ku nooloo
jaamac iyo heestii jecelyaho ayaan intaas kaga gudbaynaa haatanna xubintii ciyaaraha ku soo dhowaada iyo nuur xasan nuur bukhaari
waa mahadsan tahay daanduraye dhegaystayaal haddii aan ku horumarno ciyaaraha ingiriiska kooxda chelsea ayaa ku soo laabatay kaalinta afraad ee horyaalka premier leaga kadib markii ay saddex gool iyo eber ku garaacday xalay kooxda west bromwich albion ciyaar ka dhacday garoonka stanford bridge ee magaalada london laba ka mid ah goolasha waxaa chelsea u dhaliyey xidigooda aadan hazard halka goolka saddexaadna uu saxiixay victor moses guushan ayaa culayska ka fududaysay tababaraha chelsea antonio conte oo uu cadaadis ka haystay dhinaca maamulka kadib markii ay laba guuldarro oo xidhiir ah ka soo gaartay kooxaha bournemouth iyo watford dhinaca kalena waxaa kooxda manchester city dib ugu soo laabanaya ciyaaryahan leroy sen kadib markii uu dhaawac halis ah ka soo gaaray canqowga inta lagu guda jiray ciyaar dhex martay manchester city iyo cardiff siddeed iyo labaatankii bishii january laacibkan garabka ka ciyaara ayaa la filayey in uu garoommada ka maqnaan doono muddo laba bilood ah balse si fudud ayuu dib ugu bilaabay tababarka haddii aan intaasi uga gudubno wararka ciyaaraha ingiriiska waxaa caawa dib u furmaya koobka kooxaha horyaalada yurub oo ah tartanka ugu xiisaha badan qaaradda yurub gaar ahaan wareegiisa lix iyo tobanka kadib muddo bilooyin ah oo ay kooxuhu ka nasanayeen laba kulan oo xiise leh ayaa la filayaa inay dhacaan caawa waxaana fooda isku daraya manchester city oo marti u ah kooxda f c basel ee dalkii switzerland waa markii ugu horreysay oo ay labadani kooxood is arkayaan manchester city waxaa u dhan dhammaan xidigaheeda marka laga reebo ciyaaryahanada kale ah benyamin mendi iyo weeraryahan gabriel jesus oo labaduba dhaawacyo qaba balse dhankeeda waxaa laga yaabaa basel dhankeeda waxaa laga yaabaa in aysan u ciyaarin ciyaartooyda kale ah balanta oo muruqa cajirka ka dhaawacan iyo ciyaaryahan luka zufi oo isna dhaawaca sidoo kale waxaa caawa ciyaar xiise badan ay dhex mari doontaa kooxaha yuventus iyo tottenham tottenham waxa ay ku jirtaa kaalinta saddexaad ee horyaalka ingiriiska halka yuventus ay haysato horyaalnimada talyaaniga sidoo kalena ay hadda ku jirto kaalinta labaad ee seriaada yuventus oo ku ciyaaraysa garoonkeeda magaalada turin ayaa waxaa dhaawac uga maqan dhowr laacib oo ay ku jiraan bolo dibala juan quardado andrea brazili iyo maturi halka tottenham uusan u ciyaari karin ciyaaryahanka lagu magacaabo alder werld iyo ciyaartooyda kale ah juan foit iyo kayle walker peres oo iyaguna dhaawacyo dartooda ciyaaraha uga maqnaan doona dhegeystayaal natiijooyinka ciyaarahanna haddii uu eebeedmo waxaad kaga bogan doontaan idaacadaheenna biri markaana aan dib idinkugu celiyo zahre iyo daandure
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay nuur bukhaari haatanna aan dhinacii heesaha mar kale jallaan oo cawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan ayaa wadajir ugu luqaynayaa ma og tahay
on ilashara subax wadaadku nadimin duco waxaan akhriyey albaabada u furay alla barigii aan waday inaan aadi ku helay moog tahay ilwaade haaboor hore eedaanka subax wadaad ku nadimin duco waxaan akhriyey albaabada u furay alla bariigii aan waday inaan aadi ku helay moog tahay ilwaade
inankaan adduunyada aniga ku nool akaamine aan anu hursamo inankaan adduunyada aniga ku nool akaamine aan anu hursamo ilayskiiragaba iyo deeqaye alle ibuusimo ilayskiiragaba iyo deeqaye alle ibusimo
You never get bored with Kabadai Fields.
ilaskiragaba iyo deeqaye alle ibusimo ilaskiragaba iyo deeqaye alle ibusimo caroor hore miday awle admiguurdan duco waxaan akhriyey albaabada u furay alla barigii aan waday inaan adig ku helay ma og tahay cayaankood aroor hore miday awliyaad admiguurdan duco waxaan akhriyey albaabada u furay alla barigii aan waday inaan maanku ku helay ma og tahay cayaankood inantu ayaankiyo iimaanka iyo alla igu simee aan aan ishaarayay inantu ayaankiyo iimaanka iyo alla igu simee aan aan ishaarayay aayaha dambiyo codkii macaanaa ee cawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan heestii ma og tahay ayaan kusoo gebagabaynaa idaacaddeena duhurnimo ee wadajirkeeda kuu soo jeedinayeen saare cabdi axmed iyo aniguo ibraahim xasan daandure intaan mar kale ku mid doono nabadgelyo
aayaha dambiyo waxnideenna dhow ka ilaalinaca aayaha dambiyo waxnideenna dhow ka ilaalinaca haaroor hore eedaanka subax wadaad ku nadimin duco waxaan akhriyey albaabada u furay